ismaqal wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyo sooyaalka mid kamid ahay haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxa marka musalsalkaas lagu soo bandhigayo reality maaha xaqiiqo ma aha ayagii marka waxay arkeen oo musalsalkaas ka arkeen iyo noloshii dhabta aheedee lagu noolaabaa kala duwanaanaysa waa doctoresa sahra maxamed cabdi oo aan kala sheekaysanay saameynta musalsalada ku reebaan nolosha qoysaska iyo sooyaalkeedii nololeed maamo xaliimo soofi faarax oo ahayd halgama iyo maamo buraanburta anigoo hanaa maxamed maxmuud ayaa idiin tabin doona fartamadu waa yaasir yoonis iyo yooma solaabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta saameynta musalsalada ku reebaan nolosha qoysaska balse markan sooyaalka maamo xaliimo soofi faarax oo ahayd halgamaad soomaaliyeed iyo maamo buraanburta ayaan ku furanaynaa barnaamijka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari waxaa inoo marinaysa caaisho nuur aadan hal abuurad xaliima soofi faarax waxa ay ku dhalatay gudaha soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo labaatankii bilowgii halganka iyo suugaanteeda jeer ay da-deedu ahayd toban sano ayay bilowday xilligaa ma jirin qoraale iyo cajalado lagu duubo maansada ilbaxnimo badanna ma jirin oo lagu keediyo hal abuurkeeda taasi waxay sababtay in aan la keedin suugaan badan oo ay tirisay xaliimo soofe guriga ayeeyadeed ayaa waxaa isugu imaan jiray hogaankii iyo xubno ka tirsan leegada taas waxay u muujisay in ay muhiim tahay ka qayb qaadashadeeda rumeynta halgankii dhalinyarada israel sababta soo ifbaxa suugaanteeda ayay ku sheegtay in xilligii yaraanimadeeda ay maqli jirtay ka sheekeynta qabsashada gumaystaha dhulkeena iyo halgankii ururkii dhalinyarada soomaaliyeed israel iyo dhacdooyin kale waxay xubin firfircoon ka ahayd leegada iyadoo mar walba ay ku dhiirigelin jirtay ciidamadii leegada ee xurnimo dirirka in aysan ka caajisin rumeynta himilooyinka ummadda soomaaliyeed oo markaas ku qotomay iska korqaadista heryada gumaystaha in muddo ah ayay waday wacyigelinteedii dhalinyarada israel iyada oo soo abaabuli jirtay haweenka iyo dhalinyarada si ay hiil uga noqdaan leegadii la diriraysay gumaystihii wejiyada badnaa ee shisheeye iyo soomaaliba isugu jiray abwaanada ayaa marar badan maanso ahaan uga hadashay shirqoolada iyo hagardaamada shisheeyuhu u maleegayo dadka soomaaliyeed oo marar badan ku habsadeen kuna dhacay dabinadii loo maleegayay maansooyinkeedii ugu caansanaa maansadii shirkii barliin kun sideed boqol sideed iyo siddeetankii ay tirisay ayaa waxaa ka mid ahaa shirkii baarliin oo lagu boobay beeshiyada shirkii shanta baarood bahweysta lagu balamay shirkii habwadaagta yurub qaaday bariyo waax buddhigay afrikana boqortooyadii dhisneed
markan aanu imaano falanqaynteenna taariikhda bilowga aflaamaha waxaa dib loogu celiyaa markii dhaqdhaqaaqa hoosaasiyada ama sawirada ee kaamirada lasoo saaray sanadkii kii iyada oo la fiirinayo xadidka tiknolojiyada filimadii iyadii waxa ay ku koobnaan jireen daqiiqad ilaa laga yimaado kii oo ah markii sawiro dhaqdhaqaaqi kara oo aan codaysnayn lasoo saaray shirkadaha ugu waaweyn ee filimada sameeya waxaa ugu caansan hollywood oo laga leeyahay dunida galbeedka iyo bollywood oo laga leeyahay dunida bariga gaar ahaan hindiya bollywood tusaale ahaan waxaa la sheegaa in sanadkiiba shirkadiisu soo saarto siddeed boqol oo aflaam wax ku dhow iyadoo shirkadaasi ku fadhiisatay qayb dhan oo dhaqaalaha hindiya ka mid ah dalkeena soomaaliya la qabsiga filimada shisheeye waxa ay si xowli ah usoo shaacbaxeen kadib dhicistii dowladii dhexe ee dalka sanadkii kii waagii hore waxaa jirta in dadku badi daawadaan riwaayado ku baxa afkooda hooyo oo ay jilaayaal ka yihiin soomaali taas oo micno badan iyo tusmo nool gudbin jirtay tusaale ahaan xilli da-yarto ay guurka ka doorbideen gaabsiga ayay abwaaniintii soomaaliyeed ku cabireen riwaayado murti lahaa oo ay ka mid tahay riwaayadii doob qalanjadiisii gabay maanta guri kasta oo ku yaala caasimada muqdisho ugu badnaan waxaa ku jiri kara fogaan arag ama telefishin balse ma ahan waxa ugu badan ee laga daawado aragtidii cabiraysay caqliga soomaalinimada ee waa aflaan taxane ah oo lagu magacaabo musalsalo oo turjuman kuwaas oo habeen walbahi kasoo gala kanaalo soomaaliyeed iyo kuwa carbeedba haddaba waa maxay saameynta ay aflaamta musalsalka ku yeeshaan nolosha qoysaska waxaan kala sheekaysanay mawduucan doctoreese sahre maxamed cabdi waxaa waraysigan la yeelata caysho nuur oo hordhigtay weydiinta ah maxaad ku sifayn lahayd musalsal waxayna ku warcelisay sidan bismiillaahi raxmaan raxiim musalsal waa sida ereyga ka muuqataba waa wax tixano ah oo soconayo oo waqti qaadanayo oo marba qeyb lasoo daynayo musalsal la dhahaa wuxuu rabo ha ahaado marka filimaanta filimka haddii marba qeyb lasoo daanayo ama musalsal waa la dhahaa videoiska haddii inta la jarjaro qeyb lasoo daanayo musalsal waa la dhahaa musalsal wixii xariira oo taxana ah oo kala googoosan oo marba qeyb lasoo daaya la dhahaa markaad xoraansatay bulshada in intee la eg ayaad ku qiyaasi kartaa inuu gudaha u galay guryaheena musalsalaadka waxaa laga fiirsadaa telefishinada ama internetka ama meelaha laga fiirsadaa bulshadeena hadda siduu guryahooda usoo galay wuxuu ku socotaa si xooli ah oo hadda haddii la dhaho qof kasta ama guri kasta way gashay waa la dhihi karaa lama joogo hadda muddo ama sanado ka hor way adkaan jirtay sidii musalsal dadka dhan ay u wada yaqaaniin ama dadka dhan ay u wada fiirsadaan laga yaabay xaafadii dhan in hal cid ugu jiray telefishin marka hadda si xooli ayuu u galay guryaheena inta ugu badan guryahan ugu galay waa la dhihi karaa waa maxay marka saameynta musalsalada ay ku reebaan nolosha qoysaska nolosha qoyska ee saameynta musalsalka uu ku horto musalsalka laba loo qeybiyaa musalsalka hadduu yahay wax ama wanaagsan oo cashiro ah ama macnaha tikniiks ah waxaa la dhihi karaa dhinaca wanaagsan uga faa-iideysanayaan laakiin hadda waxaa ka hadloon waxaaway musalsalaadka aflaamta ah ee kala duwan ee ajanabiga aflaanta ajanabiga ah la-ana awalkii hore ana wadankan way jiri jiraan filimaan la jiro markay dowladda jirtay laakiin soomaali baa sameynaysay soomaali baana af soomaali baana ahayd gabayo iyo waxyaabo murti iyo micno lehna waa ku jireen laakiin hadda waxaa gashay musalsalaad wadamo kale nooga timid oo dibaddaas nooga timid oo dhaqamo kale wadata ayaa nagu soo biiray saameynta ay leeyihin marka labaa loo kala qaadi karaa saameyn ay ku leeyihiin qoyskii dhisnaa aabihii iyo hooyadii iyo saameyn ay ku leeyihiin caruurtii saameynta caruurta ay ku leeyihiin waxaa la dhahaa saameyn caafimaad ay ku yeelan kartaa ilmihii saameyn nafsiyadeeday u keeni kartaa oo caafimaad markaa kuleh ilmihii maskaxdoodii fiirsashada badan ee dhalada uu fiirsanaya waa fariisiinaysaa si guud saa dartee hadda w h o waxayba qabtaaba cunugii ka yar sida laba sano ama saddex sano horta inaanan dhalo ama iskrin wax la dhaho aan la tusin markuu saddex sano ilaa lix sano soo gaaro one hour loo fasaxo sababtay u diidayaan oo u xadidayaanna waxaawaaye saliskii maskaxda ilmaha way korayaan saa darteed markaas waxay ku keenaysaa fariisiinaysaa macnaha ma shaqaynayaan cunugii marka maskixiyan uu caajisaya taas waxay ahayd caafimaad ahaan dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaanna waa saameynaysaa oo waxa laga yaaba in laga xishoodo dhaqankeena iyo diinteennaba aan ku fiicnayn ayuu cunugii soo daawanaya wuxuu u arkaya wax caadi ah laanna asaga ma kala saari karo waxaa ma fiican yihiin mise muxuu yihiin hadhow marka dhaqankiibuu koobiyeynaya iyadana waa dhaqan dooris kale oo caruurta ku dhacaysa waay sometimes ilmaha waxay sameeyaan waxay fiirsadeen way baraatikeeyaan waxaa dhici karta marka qaladaad iyo waxyaabo ma aragta aan fiicnayn inay baraatika sameeyaan oo isku dayaan inay sameeyaan dadka fiirsado kale ilmaha fiirsada filimada la isku dilaayo ama kuwa maaragtay dadka la isgaadayo ama la iskhiyaanayo ayakan waxay rabaa inay isdilaan marka dambe taas waxay ahayd saameynta ay caruurta ku leedahay saameynta ay qoyska ama lamaanaha ku leedahay waxaa waaye musalsalaadka badanaa la fiirsado ama haweenku ay fiirsadaan waa kuwa jacayl ku saabsiisan ama maaragtay dad iskhiyaanaya ama dad romantic jilayo ama dad isguursanayo waxa marka musalsalkaas lagu soo bandhigayo reality maaha xaqiiqo maaha ayagii marka waxay arkeen oo musalsalkaas ka arkeen iyo noloshii dhabta aheedee lagu noolaabaa kala duwanaanaysa taas marka waxay keenaysaa in markaas meesha iskhilaaf uu ka yimaado ama iskudhac uu ka yimaado waxaa kaloo keeni karta waqtiga talada badan ee lagu bixinayo gabadhay dhici karto inay gurigii dayacdo inay caruurtii dayacdo in waajibaadkii ninkaa uu ku lahaa inay kasoo bixi weyso ayadiina markii dambe waxay keenaysaa iskudhac iyo in la kala tago marka saameynta xataa qoyska ay ku keento waxaa kamid a inay isfuraan inay isku dhacaan in noloshoodii ay u hagaagi weyso sababtan waxaa keenayso musalsalaadkaas ay daawanayaan ilmaha marka aan fiirino
saameyntaas intaasi leeg asiga oo wato daawashada musalsalaadka inta badan caruurta lagu hor daawanayo sidee marka looga celin karaa ama looga yareyn karaa caruurtaas waxaa loo yareyn karaa daawashadaas in waqtigoodii la buuxiyo oo waalidkii ilmahan haddii tarbiyadu ay run ka tahay cunugii waqtigiisi way buuxina waxay ku buuxinayaan inuu cunugii wax sawiro ama cunugii inuu wax qabto nashaad inuu gacmaha ka sameeyo inuu sawiro akhristo in buwaag la akhrisiiyo hadduu wax akhrin karin xataa inuu wax badan arko maskaxdiisii ka shaqaysiiyo inuu dhaqaaq sameeyo inuu ciyaaro xataa ciyaar loo keeno qalabka ku ciyaar lahaa in loo keeno bedelka uu inta meel iska fadhiyo dhalada indhaha ku heli lahaa marka sida looga yareyn karo waxaa weye waqtigooda inaa buuxisid sometimes waalidiinta qaar ilmaha waxay ugu talagaleen waxay rabaa inay iskaga aamusiyaan dhaladii taasna iska aamusiskaas oo yarka ah waxaa ka daran saameynta oo maragta berminantiga oo joogtada ah oo hadhow ka imaanayso marka waxaa lagu yareyn kara waa in waqtigoodii la buuxiyo caruurtii maxaa laga dhexli karaa marka dhaqan ahaan iyo diin ahaanba hadii la sahashado waxyaaba badanaa laga dhexli karaa dhaqan doorisaa laga dhexli karaa kow dhaqan ahaan oo waxaan dhaqankeeni ku fiicnayn oo maaragtay gabdhaheeni ka xishoon jireen ama wiilasheeni ka xishoon jireen marka ummadahaas dhaqankoodii noo soo guurinayaan maxaa nugu dhacays marka dhaqan doorisa nugu dhacays akhlaaqdeeni iyo dhaqankeeni suu banaa waa ka tegeynaa diin ahaan saameyntae leedahay saameyn way leedahay oo wixii aan kuu banaanayn haddaad daawato daawashadoodii dembi baa kaa soo gaaraya maaragta waxyaabahaasna qalbi madoobaad qofkii inuu ka qaadaa dhici karta in maaragtay waqtigiisii uu si dayaaca uga baxo si macnaha khalada uga baxaa dhici karta waqtigu wax fiican uga faa-iideysan lahaa inuu ka habsaamaa dhici karta labadaba saameyn way ku leedahay maxaad isleedahay waa ay keentee korarka in lagu tixnaado daabashadooda laba laba dhinacba way keeni kartaa marka koowaade helitaanka la helayo musalsaladana aada u fududaatay weliba in dhalo la helo ama maaragta internet la helo ama telefishin la helo sahlan noqotay tii marka waxay keenaysaa in dadkii ay sii macnaha ay u fududaatay inay helaan musalsalaadka khaldan ee xun waxaa jirto dhinaca kalena waxaa keeni karta waa la tarjumay musalsalaadka af soomaali baa lagu saaray awalkii horena waxaa dhici jirtay waxa af soomaali ma lahayn luqadii lagu keenay ay noogu imaan jireen dad badan marka way ka caajisi jireen laakiin hadda waxaa la saaray af soomaaligii dadkaas taasna waxay sahlaysaa in la daawado kororkiisina inuu siyaado maxaa dhibaato ah oo nooga imaan karta marka daawashada aflaanta musalsalka in badanna waad kasoo sheekaysa maxaa kaloo noogu dari kartaa si kooban intaasaa ugu muhiimsan dhibaatooyin akhlaaqeed dhibaatooyin dhaqan ah dhibaatooyin maaragta diin ahaaneed dhibaatooyin caafimaad ahaaneed dhibaatooyin nafsiyad ahaaneed dhibaatooyin qoys ahaaneed iyo qarankii dhibaatooyin qaran sababta waxaa waaye qaranka laguu sheega waxaa waaye qoysas isku tegtegay waay haddii qoysaskeena markaas ay saas u kala tegtegsan yihiin oo tafakuk uu u dhexeeyo oo maaragta la ishaysto dhaqan xumadaas ay soo baranayaan waxaa ka dhalanayso dhibaatooyin badanaa ka dhalanayso marka ummadii xataa dhibaatay ku keenaysaa ugu dambeyn adigoo aada u mahadsan sidee looga gudbi karaa saameynta ay ku keento qoysaska musalsalaadka marka laga tago dhanka wanaaga musalsalaadka ewel waxaan dhaha labaa loo qaba musalsalaad fariimo fiican gudbinayo musalsalaad waxyaabo laga faa-iidayo kuwaa marka laga soo tago kuwa kale ee waqtilumiska waxaa looga hortegi karaa oo macnaha looga gudbi karaa qofkii inuu yahay qof nidaamsan oo waqtigiisii uu qorsheysan yahay oo meelo kala duwan ku bixinayo bedelkii aad saacaad aada hor fadhin lahayd musalsal aada waxba ka faa-iideyna saacaadka inaad jirkaadi riyaado soo siisaa kuu dhaanta inaad buug akhrisaa dhaanta inaad barnaamij faa-iido la fiirsataa kuu dhaanta marka qofka horta inuu dareemo waqtigiisa qiimaha uu leeyahay sida halka doolarba aan ugu xisaabtameyno in waqtiganana aan u xisaabino oo maaragtay wixii faa-iidee naga soo galayna aana ku mashquulin taa waa loo gudbi karaa waxaa sidoo kale loo gudbi karaa barnaamijyo bedela in la helo barnaamijyo bedela oo in maaragtay tiifiyadeeni ama maaragtay fiidiyoya lasoo daayo musalsalaadka xumbooskoodii geli kara fiidiyoyo oo haadif ah haadifa waxaa la wadaa ujeed wata oo hadaf wata in lagu bedelo iyadan waa looga gudbi karaa macnaha gabdhaha aada iyo aad buu musalsalaadka u saameeya gaar ahaan musalsalaadkan jacaylka iyo romantiga iyo waxaa lagu jilo iyo dadka iskhiyaanaya iyo dadka iskala tegay iyo dadka guursaday iyo waxaasoo dhanna way saameynaysaa noloshooda iyo mustaqbalkooda ay saameynaysaa waxa maaragtay musalsalka la jilana sember real maaha waa wax maaragtay la sameeyey oo laga badbadiyey wixii marka adiga waxaa rabtaa wixii musalsalkaas aa kusoo arag marka waxbarasho ahaan xataa hadhow saameynay ku yeelana casharadii ma diyaarinayso maskaxdii waxaawaay mala qabsanayso leana maskaxdii wixii lagu celceliyo ayada caadiay ka dhigataa haddaa marka daawashada musalsalkii aa ku badiso qeybtii wax akhriska iyo qeybtii critical thinking ama fikirkii taxliilintii qeybtii ka qeyb qaadanaysa way fariisanaysaa daawashadan bay maskaxdaada ku mashquulaysaa hadhow marka madaxa ku xanuunaya markaa wax akhristiraa marka waxaa rabaa inaad waqtigaada ka faa-iideysato caafimaadkaadana aad ku dadaasho inaadan musalsalaadkaas aadan caado ka dhiganin maskaxda aan caado looga dhigin ayaan kula talin lahaa aadaad mahadsantihiin idinkiiyo asxaabta raadiyo himilo howl hoosha aa bulshadu haysaanna aada ugu mahadsantihiin
aad ayay u mahadsantaha doctoresta sahra maxamed cabdi oo inoogu marti ahayd barnaamijka waana in idintaa barnaamijkeenii inta aan ku kulmi doono mid kan lacayn ah waxaan idin leenahay isma dhaafno